deegaanka hafka dudsheeh ee bariga gobolka mudug ayaa waxa ay bulshada deegaanka lagu wareejiyey furayaasha iskuul loo dhisay dadka deegaanka ka oo lagu talagelay in wax lagu baro ubadka soo koreeyay ku nool deegaanada miyiga ah gaar ahaana deegaanka hafka dudsheeh ee bariga gobolka mudug wareen bulshada deegaankan ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka siiday dhismaha iskuulkan waxa ay dhinaca kale ka hadleen baayaha as-aasiga ah oo weli deegaanku u tabayo iyagoona baaq u diray dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka mudug iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadkiisi waa iga mahad celin midna waa iga codsi oo cid kasta uu quseeyo codsigan ayaan gaarsiinayaa codsigaas oo ah iskuulku hadda sidaa u jeedaan waa saddex qol ardaduna aada iyo aad ayay u badan tahay intaan kaliya maahan ardaydu waxaa jira fasax ku maqan maadaama deegaankii afguduudla hadda ay ka jirto abaar aad iyo aada u baahsan waa saddex qol waxaan codsanaynaa meesha in naloo ballaariyo naloo weyneeyo diid wuu ka dhiman yahay biyihii baraagtii way ka dhiman tahay waxyaalo badan baa ka dhiman ayadana waa codsanaynaa in naloo weyneeyo insha allah bilkariim maamulka sharafta leh iyo cid kastoo wafdiyo halkaan nagu soo gaartay waxaan leeyahay sharaf iyo karaama halka korkiina ha aato waann soo dhaweynaynaa annagoo joogna deegaanka afguduudle ka maamul ahaan iyo kadayaal ahaan iyo kabamaadoyn ahaan iyo kulli hor waynu soo dhaweynaynaa
hay-ado dadka deegaanka ah oo dhismaha iskuulkan iska kaashaday ayaa mas-uuliyiin ka socotay oo goobta ka hadlay waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in dadaalkoodii maanta halkan uu soo gaaray taas oo xiligan ka dambeeya bulshada deegaankan ardadoodu ay heli doonaan goobo ay wax ku bartaan waxaan rabnaa annagu waxaan nahay soomaali masna waxaan nahay reer galmudug masna waxaan nahay reer mudug annaga ayaa la rabaa horta marka ugu horeysa inaan wax walba aan qabsanno wax bini aadanku siiyo waa wax kooban wun laakiin waxa adugu aad leedahay ayaa wax kasta ka muhiimsan soomaaliya ama dadka soomaalida hadday fahmi lahaayeen hal doolar oo lagu daray hal doolar wax weyn buu qabtaa hadda muqdisho iyo wadooyinka waaweyn oo laamika waxaa lagu saaraa hal doolar oo dadka isu geysatay waxaa la iska daayey in hay-ad iyo urur iyo organisation iyo waxaas lamid waxaan rabaa marka halkaas maxaa ogan leeyahay inaan linaahno war dhaqaalaha iyo awooddu waxay ku jirtaa horta marka hore jaabkan awoodduna waxay ku jirtaa murqeen dadka deegaanada galmudug ayaa waxa ay bilaabeen in ay qaab isku tashi a u horumariyaan waxbarashada deegaanada miyiga ah